جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose haween soomaali oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexeysa faransiiska iyo ingiriiska isku soo bax looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ayaa ka dhacay degmada dayniil ee magaalada muqdisho shir weyn ee u dhexeeyey beelaha dega wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo maamulka wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelbuur maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada islaamiga ee bokool ayaa ka faa'iidaystay dowra sharci ah oo uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaas horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subax axad ah taariikhduna ay tahay lixda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen kufaarta afrikaanta ee deegaanka danowe hoostaga degmada qoryooley iyo duleedka deegaanka ambareso ee hoostaga degmada baraawe ee wilaayada shabeellaha hoose waxaana dagaaladaas laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan haween soomaali oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay badda u dhexeysa faransiiska iyo ingiriiska sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame sida ay warbaahinta caalamku soo tabinayso laba haween ah oo u dhashay soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ku nafwaayey biyaha kala bara dalalka faransiiska iyo ingiriiska iyagoo ka mid ahaa koox tahriibyaal ah oo watay doonyar una socday ingiriiska geeridaasi labadaasi dumarka ah iyo ku dhowaad lixdan qof oo shilkaasi ka badbaadayba waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda faransiiska inkastoo inta badbaaday aanay faahfaahin ka bixin heybtooda waxaana shilkani uu si gaar ah uga dhacay koonfurta xeebaha newfatchel iyo hardelot koox ka socotay wakaaladda wararka a f b ayaa jimcihii aragtay boqolaal tahriibyaal ah oo ku sugan deegaanka gavelnis ee waqooyiga faransiiska oo isu diyaarinaya meelo kala duwan oo xeebta ah kuwaasoo doonaya inay ka gudbaan badda manje islamarka ay cimilada u saamaxdo tiro tahriibyaal ah oo ku sugnaa xerada kumeelgaarka ah ee lon blaj oo u dhow dankriik oo wakaaladda wararka a f b ay la kulantay horaantii toddobaadkan ayaa muujiyey inay damacsan yihiin inay safarkooda ay sii wataan si ay u galaan dalka ingiriiska mahadsanid walaalka isku soo baxya looga soo horjeedo dhulboobka kooxda riddada ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho sida qodobkan uu ku eegayo cabdiqani maxamed saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada daynile ee magaalada muqdisho ka dhacay isku soo baxyo ay dhigeen dad shacab ah kuwaas oo looga soo horjeeday dhulboobka ay caasimadda ka wado kooxda riidada isku soo baxyadan ayaa dhacay shalay dadweyne aad u badan oo caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka degmada daynile si ay u muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan dhulboobka kooxda riddadu damacsan tahay inay ka samayso degmadaasi dadka shacabkaah ee isku soo baxa ka sameeyey degmada daynile ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah murtad xasan gurguurte ah ninka ugu sarreeya ee mooryaanta mas-uulka ka ah boobka dhulka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee murtadiintu ka wadan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo duleedkeeda isku soo baxan shalay ka dhacay degmada daynila ayaa qayb ka ahaa caradaha dadweyne ee ka dhalatay boobka dhuleed ee ay kooxda riddadu doonayso inay ka samayso degmadaasi toddobaadkii hore ayay ahayd markii degmadan uu ka dhacay isku dhac dhex maray shacab hubaysan oo dhulkooda difaacanaya iyo maleeshiyo mooryaan ah oo uu xasan gurguurte usoo hubeeyey boobka dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay mahadsanid cabdiqani maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad caafimaad gaarsiiyey bulshada ku nool degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxuyidiin ayaa ka waramaya qodobkaas toddobaadyadii lasoo dhaafay inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa socdaal ku marayay wafdi heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo isugu jiray mas-uuliyiin dhakhaatiir howlwadeenno kuwaas oo si isku mid ah u waday baaritaano caafimaad iyo dawooyin lacag la-aan ah oo loogu deeqayay dadka muslimiinta dhakhaatiirta iyo howlwadeennadan ka tirsanaa maktabka dhexe ee caafimaadka meelaha ay socdaalkoodu gaara waxaa ka mid ah degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tobanaan ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ayaa ka faa'iidaystay islamarkaana loo sameeyey baaritaano kuwaasoo ugu dambeyn la siiyey daawooyin bilaash ah oo dadka loogu gurmanayay waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow oo ka mid ahaa dadkii ka faa'iidaystay deeqdaasi daawada iyo baaritaanada ay wadeen dhakhaatiirtan ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka warbixiyey bismillaah magacay weyba waa maxamed nuur cali macli deegankay weliba waa labaatan jirow walaayada baay geeg mayku dareere ilaahay ku mahadsan xarakatul shabaabul mujaahidiinta ku socda oo maragna maktabka oo caafimaadka ku mid ah yaa degmada labaatan jarow ninkooy daawo bilaa la'ag ee ka qeybiyo haayaan saasahaal yeey haa ana naftatay jirinaay daawo liisiisi wanaagsan hal iin qaabili daawadaasi ya haysada bilaa la'ag beesan an kabiin maya maya beesa mala qaadna beesa la'aan liis islaamku ma inku da'ay inta guul ilaahay rahmaanka in sheeno maragna adoog oo gaalada oo maragna in sheegbada oo qaarij iyo onay maragna in sheegbada oo daakhil aragna dad kala dagaalmaa inta ilaahay ibi iyo aan ku baabeen huseen mursal oo degmada labaatan jir hore walaayada baay geedka mayga dareere caafimaad oo yaninkooy oo daawan biyow qarashna lanka qaadadaan beesana lanka qaadaan baaritaanje iyo daawadiiba beesalaana daawo asri e ya dhan hataa baatiya naniinshaani geedka nisaa wa rijaalan lankasta oo jiran jiriba dareemahay koyonanari walnu wargeli inti daawada linshaan horbanan wargeli hatan warki bulshadii dhan belad iyo baadiyalanka kooy ani jirinaay islaanta jirinayti walaalka jirinaay antaas dhan wal daawa lacagna mala ogaan beesa mala ogaan haddii beesa la gaada la beesa miilo oo kubaafa haddii beesa oo geeka la ka hisaab kor lama boqol sidoo boqol dollar ka hisaab kor naga fadhi ana taal sinta mala ogaan islaamku ma ilan waa in ilaahay guulna geysi gaalada wadanka allanin ka saara islaamka zay sharaf inay unuka noolaan kitaabkan ilaahay kornagada iyo geeka ilaahayna warsadaan bifadli illaahi wa karaamihi wa manihi ilaahay taasaa weydiisadaan kaaw ibraahim aade labaatan jirow baay alxamdulilah iyadan faraxsana daawina nasiib daawilka dhiibaayo anaa nuunsanaayo jiro badan agabay daawo badan geysay beesamay oqaan ilaahay inta guusay xaawo kiiray maxamed labaatan jaro walaayada baay ingeyka may ku darta deeq daawo biyaas ana jiranaa daawo liisay iyadan xanuunsanaayo daaweyn badan liisay
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in dhakhaatiirtan iyo halwadeennadan ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ay gaaraan degmooyin iyo deegaana horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay tani ayaa ku tusinaysa sida mujaahidiinta had iyo jeer ay ugu taagan yihiin waxuqabadka dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid abu ayman dadweynaha ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayada boqol ayaa ka faa'iidaystay dowra sharci ah uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaas xasan cabdiraxmaan ayaa si anba qaadaya dowladan oo socotay muddo sideed maalin ah waxay ka qabsoontay deegaanka aleemow oo hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal qof oo ka mida dadka deegaanka islamarkaana isugu jiray rag iyo dumar muddadii dowladan ay socotay waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah taasoo wax badan ay ka xambaareen dadkii nasiibka u yeeshay in dowladan ay ka qayb galaan munaasabadii dowladan lagu soo xirayay oo ka dhacday isla deegaankaasi waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin culummo ugaasiyo waxgarad ganacsato iyo martisharaf kale sheekh cabdulaahi aadan daahir oo ka mid ah culummada deegaanka ayaa ugu horreyn kelimad tawciyaa ka jeediya munaasabadda taasoo dardaaran u badnayd
adduunyo wal barashadeed qiimo ma leeyahay barashadeeranta oo ah hodhashoolkiisa waa laguma adduunya mayan barada waa ti qaabka beero dhanfalo qaabka ololanta mayan barada waa jira imika yaraw aqli baa ilaahay kasi aad waleesha goradaas ogta wala hodhashoolis warsadadoona ilaahagaw rasuulkaw diintaw wala qabriga lakiisoo lakikabilaawo ilaahagaa laka warsade nabaga waa laka warsade diinta waa laka warsade aan su'aali qabriga lakamudawr yowme howlo si adaaj isi baad beeran falaasi ad baaburin wadaasi may warsada laakiin kaana si adduunyo baa isu shaqayso aad isku wado laakiin diida male wal barashada oo laka warsado doon dhan kasta la su'aalo doon taasu markan ugaas buraale oo ka mid a golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey dadkii ardayda ahaa muddada yarle wax loo sheegahayay isla markaa xifdigoodii akhlaaqdoodii qaabka ay hawsha usoo dhoweeyeen agaasinkoodii markii aan fiiriyey sideed maalmood bay dowladda socotay hadday sideed bilood socoto maxaa soo bixi doona hal qofoo jaahila laga heli maayo dhulka oo aan waxba garanayn laga heli maayo alimow taasa u noqoto waxay aada u codsadeen odayaashii iyo dhammaan dadka meeshan joogay dowladan in loo soo celiyo anigana waan la qabaa in aynan hawshaasi istaagin ay horey u socoto yaan la qabaa dadka reer aleemow maxaa yeelay waxaa ii muuqda dad baraarugay diintoodii gartay dhallinyaradoodii iyo waayeelkoodii kala hadhin codsigii islaamka u geysan haya diintiina doonaya yaa ii muuqdee waa in dadkaas iyaga ah horey loo riixo aynan dib u noqonin intaas waxaan ka codsanayaa walaayada islaamiga gaar ahaan haddana naqiibka si gaar ah baan ugu adkaynaya qaar ka mida ardaydii nasiibka u yeeshay dowladda ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن
إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب الدين وما هي؟
مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ما هي الطهارة؟
هي رفع الحدث وإزالة النجاسة كم أقسام المياه؟
أقسام المياه أربعة الماء المطلق الماء المستعمل الماء الذي خالطه ظاهر الماء الذي وقعت فيه النجاسة dowradan ayaa qayb ka ah dowraa taxana ah oo bilihii ugu dambeeyey ka soconayay deegaano hoostaga degmooyinka waajid iyo xudur ee wilaayada bakool mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntiina horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow ayaa eegaya warbixinta warkaas ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقرة فتمت خمس عشرة والحمد للرحمن ميسر القرآن لحفظه اصطفانا من فتنة وقانا barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee shareecada islaamka ayaa ah mid xilli kastaha ay ku dadaalaan dadka muslimiinta ah waana liibaanta aakhiro iyo midda adduunyo sida ku cad nusuusta shareecada barashada qur-aanka kariimka ayaa ah mid laga doonayo qof kasta oo muslim ah in uu barto kuna dadaalo barashadiisa waxaana fadaaisha laga helo ka mid ah oo dhowaanshiyaha allaah xasilooni iyo raaxo uu dareemayo qofka baranaya qur-aanka sidoo kale waxaa laga helaa dembi dhaaf iyo darajaad wanaag oo xagga alla ah waxaa sidoo kale aad loo ammaanay dadka ku rafaadaya inta ay baranayaan qur'aanka kariimka kuwaas oo helaya laba ajar sida ku cad xadiid laga wariyey umana caaisho ee ay soo saareen bukhaari iyo muslim waana midda keentay in dadka muslimiinta ay aad isugu howlaan barashada qur-aanka kariimka haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa dadaalka waxbarasho ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan barashada qur-aanka kariimka si gaar ah dadka waaweyn in ka badan toban sano wilaayaadka islaamiga waxaa si dardar leh ugu socota xoojinta iyo furitaanka goobaha waxbarasho waxaana ay taasi fursad u siisay in qof kasta oo raba inuu waxbarto loo diyaariyey macallimiin xilli kasta ku diyaarsan xarumaha waxbarasho dhowaan ayaan booqday xarumo badan oo waxbarasho kuwaasoo ka furan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe jilib waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee ay mujaahidiintu ka hirgeliyeen xarumaha waxbarasho oo nooc weliba ah heer jaamacadeed iyo xarumo kale oo lagu barto qiraa'aadka lagu akhriyo qur-aanka kariimka ujeeddada warbixintan ayaa ah inaan diiradda ku saarno dadaalka waxbarasho ee uu bixinayo maktabka dacwada waxaana sidoo kale ku soo bandhigi doonnaa booqasho aan ku tagnay maraakiista ay wax ku bartaan dadka waaweyn oo ay ka mid yihiin ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى jilib waxyaabaha ay gaarka la tahay waxaa ka mid ah qof kasta oo ku nool magaalada inta badan waa arday oo waxa ay ku xiran yihiin xarumaha waxbarasho ganacsatada ayaana wax barata xiliyo kala duwan waxaana fursad loo siiyey qof kasta in uu wakhti ka mid ah maalinkiisa amaba habeenkiisa uu wax barto halka haweenkana ay leeyihiin goobo u gaar ah oo iyagana ay maalinkii wax ku bartaan بيك سرابي بيك سرابي أسقنا أس أسقنا أس بس بس ميك سرامي ميك سرامي بسمي باسمي الله شد فتح الله الله شد فتح الله بسم الله بسم الله فيك سراهي فيك سراري بسم الله بسم الله kuwaani waa qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada jilib gaar ahaan ganacsatada sida qudaarleyda caanaha iyo kuwa kale waxay wax ku bartaan markaska caaisho ee ka furan magaalada jilib waxayna ka warramayaan heerarkooda waxbarasho anuu waxaan ahay hooyooyinta taldhigta ee caaisho dudsida caaisho ee qur-aanta barta ardayda ah ilaahay baa mahad leh anuu martaan imaanayey ba'da iyo aliftaba ma oqoon haddana waxaan maraa wasamaa'i daatulburuuj allaha barateeyo nintii i baray tii tasoo shaqeeya allaha barateeyo qayr badanaa u rajaynaa salaadaa nala tasaxay ee qur-aanaa nala baray waxaan dhigtaa madarasada caaisho waxaan ka bilaaway alif aan ka bilaaway haddan waxaan maraa suuratu sh- shuucuraa madarasad wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awal waxba ma aqoonin haddan wax badanaan fahanay ilaahay kheyr ha siiyo intii soo abaabushay intii ka dambeysay hadda waxaan diyaar waa inaan sii barto anna ducaadda aan dad gaarsiiyo
magacayga waa timiro ibraahim oo ka mid ah caaciisho gabdhaha shi- oo dhiganaaya waxaan ka bilaabay hingaad waxaan marhayaa suurta daariyaad bismillaahi araxmaan araxiim cama yatasaa'aluun can innaba'i alcadiim waxaan dhignaa madarasada caaisho hadda qur-aanka waa bilaabo waan dhameeyey hadda marka labaad kala barkan kusii maraa maasha allah wax badan wax badan ka faa'iida alxamdulilah ilaahay ku mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا sidaba laga dareemayo waa dad uu allaha nasiib u siiyey in ay bartaan diintooda kuna bartaan ammaan ku salaysan isku xukunka diinta islaamka waxaa sidoo kale dadka goobaha waxbarashada wax ku barta ka mid ah dadka muruqmaalatada sida xamaaliga bajaajleyda dadka ka shaqeeya suuqyada xoolaha kawaanleyda iyo kuwa kale xilliyada qaar oo aan booqannay waxaa socday duruus ku saabsaneed hingaad iyo casharo kale magacayga axmed ambuji axmed xamaaliyan ahay xangaad baa ii soo taad alifkii ayaa nalaga saxay kadibna waxaa noola bilaabay ee hingaadda rabbinaas ayaa noolaga bilaabay haddana waxaan maraynaa wanaasicaad magacayga axmed aadan cusmaan markasta caaisha ayaan dhigtaa ee waxaan ka shaqeeyaa dukaanlaan ahay waxaan faa'iidaystay haddaay wax aan kala garanay ma jirin haddana nin wax akhrinaya waa hingaadanaya ayaan ahay waxbaan baranaa annaga waxaa jira xarumo kale oo ay si gaar ah wax ugu bartaan haweenka kuwaasoo ay ku bartaan culuumta shareecada waxaana ka mid ah markaska lagu magacaabo nusayba bintu kacbin waana xarun soo saarta haweenka waxbarta iyagana waxa ay ka waramayaan dadaalkooda waxbarasho بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مدرسة عن إكثر waa nusaybata bintu kacab darsadaasaan dhiganaa muqararaa noo soo socday muqararkii koowaad aa noo dhammaaday kii labaad aan ku jirnaa kitaabo badan baan kusoo qaadanay alxamdulilah kitaabada aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ah al usuul halaatha arbicuun nawaabi xusna muslim iyo intaas iyo inka badan aan kusoo qaadanay marka laga hadlayo xarumaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib gaarna oo haweenka waxaa ka mid ah markaska khadiija bintu khuwaylid ee lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah kuwaasoo ay wax ku bartaan haweenka ku nool magaalada jilib waxaa jira qaar kale oo iyagana si weyn ugu faa'iiday maraakiista waxbarasho islamarkaana bartay qur-aanka kariimka sidoo kalena hadda baranayo tafsiirka qur-aanka marka anugu hadda waxaan idin akhriyayaa tasfiirka qur-aanka suuratu camo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku bilaabay magaca alle allaha raxmadda guud leh ee adduunka iyo raxmada u gaarka ee muuminiinta loo u naxariista camo maxay weeye tasaaluuna isweydiinayaan caninaba il cadiim arrinkii weynaa alladii kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa mukhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen kalaa ha ka joogaan qaar badan oo ka mid ah dadkan u warramay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxay noo sheegeen in markii hore ay ahaayeen dad aan horey waxba u aqoonin laakiin markii ay iska xaadirayaan goobaha waxbarasho ay soo gaareen heerkaas ayna ugu mahadcelinayaan dadkii u diyaariyey oo ah maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka aad booqato xarumahan iyo kuwa la midka ah ee ay wax ku bartaan dadka waaweyn waxaad arkaysaa dadaal aad u xooggan oo ay bixinayaan dadkaasi si gaar ah hooyooyinka daada ah juhdi badanna ku bixinaya barashada qur'aanka kariimka qaar ayaa ii sheegay inay halkan ku bilaabeen hingaadda ugu dambeenna ay ku dhammeeyeen qur'aanka kariimka kuwa kale ayaa iyagana maraya heerka dhexe ee waxbarasho halka kuwa kalena ay yihiin bilow laakiin hadafkoodu yahay in ay bartaan oo ay xifdiyaan qur-aanka kariimka ayna sidoo kale bartaan culuumta kale ee shareecada islaamka mahadsanid cuthmaan warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa nageynta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh